بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همين فيلا كلنت فيلا صاحب يال من البوس روكاه خدوا هذا برامج كلن كورسنا وقتي ذو كان كبرتان راديها ورسنا بيدبه مركل الكراب همين كجبادة ستاهو إذا سلومس ديال همين نمس سبتيه هو إذا تو تارك دنيا كباق انت شغال كبلته منات واتميكو وسنة كلمة كون يتمنى سجال كقضبة برامج كلن كورسنا ولماذا ونسين كاين سين اللي يقدون تنها دي لا يسأل وليبا كوميديا wafduu soo hogaamiyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya islamarkaasna uusoo ka jara madaxweynaga dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba yogeeka deerina magaalada berdaala ee gobolka baay iyoona markaas hindhindhayow insaadeen degmada berdaala oo dhowaan markaas fatahaad biyo markaas ka soo bidi haddaba dad badan oo ka dhibaataysan degmada berdaala ayaa la kulmeen wufuudigaee ka saartay berdaala walida markaasi oo kala hadaleena gudo magaalada iyo ona baaq shalduun andiri dhammaan shicibka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliyana iyo ballanqaadii in markaas iyo wallanqobda doonta dadka fatahaadda berdaala saamaytay barnaamijka kulanka warsanya dhugunsadayaal hasan ka gudbii doona madaxda meeladeerta saasoo kale qodobada barnaamijka oo kunasiyan kahayna weliba kumid ah ilaahay nga hariisaa brofesor maxamed cali kalaay oo ku mid haya aqoon-yahanada koonfur galbeed soomaaliya sawiina lankagoradaaya dhulka soomaaliyeed weliba markaas shalay lakaduugay magaaladan baydhabo banaanje habaalo kiyaala walina duugtitiita isku qiib galena madax ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed iyo saas oo kale shacabka reer baydhabo aqoon-yahano iyo saas oo kale dad kale oo duugta maxamed cali kalaay ilaahay naxariisaa meelo kale unku kooy haddaba dadkii duugto ku qiibgali oo tacsii indireen saas oo kalena ku sheekeeyeen walyaaboogii iyo ku gordaayeen ilaahay naxariisaa marxuumka shalay lakaduugii magaalada baydhabo maxamed cali kalaay ee dhugunsada doontaan barnaamijka kulanku warsanyahasin ka gudbiyo doona qodobada saas oo kale saaxiib yaal barnaamijka oo kuna siinkahayna weliba ku mid ee wasiiro ku tirsan xukuumadda koonfur galbeed soomaaliya weliba yogeeka deerina degmada weejid ee gobolka bakool saas oo kalena weliba markaas hadhowaayay maamulka degmada weejid oo uusan horeeyey guddoomiga maamulka degmada weejid ujeedkaiyo insadan wasiirada ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed weejid barnaamijka kulanku warsanyaa xasanka gudbi doogna taliga cusub ee dowladda federaalk soomaaliya hamaga dhowtii taliska dhiibta lihdamaad ee koonfur galbeed maxamed ciirow oo geeka usuuna hadeeri magaalada baydhaba weliba hadhowaayay taliyagii wakhtijay dhammaadiy ee la bedeli iyo weliba saraakiil kale oo markaas ku tirsan taliska dhiibta lixdamaad warbixin ku hadalaas hadhowaayowka taliyaga cusub ee dhiibta lixdamaad lahangmaga dhowi barnaamijka kulanku warsanya dhugunsadayaalasinka gudbii doona waxaana ku mid eh axsaabta siyaasadeed ee dalka soomaaliya ku jaroona weliba yogeeka kulun kuwa lidana magaalada muqdisho iyo oo markaas ku hadaleen fatahaadda waa fatahaadda saamayti waxaana ku mid ah shacabka soomaaliyeed xaalaas oo markaas ka dhibaataysan magaalooyin ku tirsan gobollada dalka soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale iyo saaxiib yaal barnaamijka ka dheegi doontaan iyo walyaaboogi ninku kooy intiinu kulanka ku gudi jirna gobollada dalka soomaaliya walibaa saaree barnaamijku waana sida diriir si hayaan oo cabdullaahi nuur aadan jicilow ee farsamada bilaal hilaalow mar kaliya kulanka warsan waayahay dhugunsadayaal barnaamijka kulanku warsan yaa gudagala qodobkan horeeya ee uu nimaadan barnaamijkuuna ka bilaabo doono weliba usanagdeya shalay weliba magaalada baydhaba godob haagna habaalo kayaala banaanka maanyafuulka laka duugay ilaahay naxariisa maxamed cali kalaay oo ku mid haayay aqoon-yahanada soomaaliyeed godob haagna swinglanku gordaayay koonfur galbeed aqoon-yahanka shalay laka duugay magaalada baydhabo welibaa duugtatiita isku qiib galeena wasiire ku tirsan koonfur galbeed shicibweynaga magaalada baydhabo ka nool iyo saas oo kale dad kaleo duugto kalaay ilaahay naxariisaan ku kooyi meelo kale fawzi cabdinuur iyo waxaana ku tirsan wasiirada koonfur galbeed oo duugto ku qiib galay islamarkaasna ka hadali dhowbraga kordhiyey weliba iyo ku sheekeeyna walyaaboogii iyo ku gordaayeen marxuumka shalay la duugay maxamed cali kalaay
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون جيك وين سلمنا حتى وقتكم للروغة عاسكي ولالكي صاحبكي ويناي محمد علي كلاي runtii way ka caalay geeka in mataankay u subahay runtiina walbadan aan sheegabad emotional ahaa laakiin haddii aan ummadda soomaaliyeed guud ahaan i gaar ahaanba ummadda koonfur galbeed ololaday hirido anaan bandhig wadaayikay geeka waliusahaay unoo geeka khabrashayay korsurumno maxamed cali kalaay way ka dhaladayheen degmada luuq ee gobolka gedo liti runtiina dugsi qur-aan sheeh ka dhigaday degmadaas wayna hanwareegayay magaalada sugeeka lakacaasi ama lakaduugi runtiina na shaashay dugsiga hoose dhexe iyo sareba ka dhammaysaday magaalada tambaydhabo runtiina mayn wareegayn kuliyadii lafoole oo runtii takhasussheehay luqdo wayna kuliyaddaas ha ku bahay iso in adeega bulshadiis runtii may ku bilaabay macalinnimo dugsiyada dhexe iyo sare oo magaalada muqdisho runtii iskoolo fara badan oo maaragna magaalada muqdisho kihaala ilaa heer way deeray maamulo dugsi sare iyo dugsiyada dhexeba oo muqdisho burburkii markiu sadhiyey runtii way haayeen dadka insurumi in dadka koonfur galbeed runtii nanis sheeno nahanis dhawaayo nahanis wado geed fadhi badan lahan fadheedi oo runtii sida naniska sheeno fadhi ummadaas mahaytus han udub dhikyahay usi iyo maarane kuliigisay oo runtii geeka haanoona ku mariyeen hortiisba dhamadeen haanoona maaragna geeka adduunyada ku nool runtii dowladdiin ka horeeyey laha ka dhisay carta cabdiqaasin salaad madaxweynaha ku hay way dowladdaas laka dhigay wasiirka hidaha iyo tacliinta sare runtiina ilaa iyo maaragna muddo wasaaraddaasa ka shaqeeyey bahda waxbarashana runtii ha ku bilaabo wakhtiga isu jaamacadda ha ku bahi ilaa iyo ilaa isu ku dhimadayo may ka dhex jiray bah waxbarasho runtiina may mahaytus horseedahay ummadda in iyo walbaradan in iyo maarne kheyrshow way ka deeri koraan walbarasho ka deeri koraan runtii horseedan hay runtii may hayanan eed an ku weyn ummadda soomaaliyeed eedna an ku weyn deegaanadan usaataha ku jeeda koonfur galbeed nan maaragne qadarin iyo xushmo iyo maaragne mahaytus mansabba ka leehay runtii way udub dhexaad an hayay waana udub an udub dhigay jaamacaddii in ka horaytay deegaanaduna laku qaybgeliyo laku hirgeliyo oo ay jaamacadda koonfurta soomaaliya oo ay jaamacado anka maga dheer waana anka tayafayla deegaanadan hata ku jar runtii way kala galan anfidiyey walaalnyo kale soomaaliyeed maarne gudah ka nool in iyo ku furaan deegaanadun jaamacada geeka maarna lakayagleeli oo mahaytuusa geeka dad fara badan oo dhalinyarta hata hortay sulun ixaan oo maaragna dowladnimadubu ku shaqeeyo ahay runtii maaragna asaas iyo udub dhigaban ahay in jaamacadoogaas dhikadaan runtii ilaahay naxariista walaalkay saaxiibkay way geeka maaragna ku tabay adduunyadan waana i agoontay ana i agoontay saaxiibkay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay naxariisa walaalkaana rofesor kalaay oo sidaysan dheegaseenba gudayshay saaxiibshay mantaanshay rofesor fawzi taariikh nololeedshiisa kooban usa aan sheegi guud ahaanba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya anna iyo naytay wasiirka dastuurka koonfur galbeed soomaaliya oo matalana weli tacsi guud injeediyaan guud ahaanba dadka reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna dadkii wakhtigii dheeray usaha ka dhaha jaray reer baydhabood ka haayay walbarashada usu kula shaqeeyey dad baduna usu walhabari hataba cunto surinyihi aan ku ta'siyeyan wali kaloo sagaale aan ku ta'siyeyanne reerkii qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii usu ku dhammaday raximshay haay yaa aan ku ta'siyeyan rofesor kalaay mahayna lan qabiil ee lan jife ee lan reer ee lan dawlad ee haay lan reer koonfur galbeed soomaaliya haay taarigdiis wali aaminsanaa dadka dhallinyarooda oo dugsi sara ka jara koonfur galbeed iyo inay haan jaamacado hatu ku baawahayoba an badanga taarigdiis yalla dareeraan eeda an ku xungna mawdka kaanka dambowe la eedin kalu laakiin kalay sidiin inin sheegay shalay makhrabkii dadkii la roogi kafay la dhami shaah la dhami la sheekooysadeen adduunyo aakhara dhati oo isku warramaayeen haatan in warrameen lamfiyaa wahaay laakiin wali leere ilaahayna qaadma waayow bani aadankana eedma waayow malaka moodka haddii lan walba lan sheega fadi waktiguusa dhammadow meeluuska dhammadow faylahada fadi se lan walba waktiguusa dhammadow meeluuska dhammadow lan ogaana lanku digtoonaan ee kii wanaagha suu biyoona ilaahaya qaadade kii xumaan suu biyoona qaade profesor kalaay intuuna taarikhdiisku haayna lan wanaag badan ku shagaye yahay lan dadkan reer koonfur galbeed soomaaliya lankooku haay us-oolla kaaladow brofesorada saaxiibadiis ah inay walbarashada dadka reer koonfur galbeed soomaaliya oo dib inku dhiyaan hadeersiyo haay sida brofesor fawzi ba sheegi jaamacaddii inka horreyti koonfur galbeed soomaaliya intii maamulkan ballan dhisna dadkii yag lelay hormuudka ngeew ahaay dad badan oo dhallinyaro reer koonfur galbeed soomaaliya oo ka daydaayeen hormuudkii kalaaya wali suubiyeena jaamacado kaleedo magaaladan baydhabo ka yaalan ilaahay ignaxrisa qofku wali faylaa intiisu adduunyada rooga wal fayla inni laku sheega madiuusan dhammadoona leera allaylee langmudunaayi innuusan dhammannaay ya dhammaday ilaahay ignaxrisa guud ahaanba qoyskii iyo qaraabadii ehelkiina sagaare aan ka tacsiyeenna walays rajeeyanna lan walba meellahan rooga ilaahaya og brofesor fawzi iyo naytay saaxiibadiis walaagiyo intanhaas la wadaan kalaay oo intaas la deersiiyeen walaagiyo ini in burburne aataartioo la aragoo dareeraano magaaladan jaamacado iyo naytay dugsiyada amba meel macquul ahoo magaashii laka tilmaami doono profesor kalaay leerowna dowladdana siin ku shaqeeys siin ini hanin proposal garayno yanin garaytaan ya rajeeye sagaare saaxiibkay walaalkay anniyoo naytay brofesor kalaay lamalang ehele walaalee tole lankoo dhinig aqoonto ka jare lankoo siyaasadda ka jare hayni laakiin mar walba madiuna aragtida waltoosiyowka ama walanasheegowka eh ana sheegan ama fikirkaana shalduwanaada lanka odayganiin ee dhataana ka jari aniisa na dhexdhexaadiya usii haayey wali fada in ilaahay samir jimiila koosi meelnaanin roog unu dhanuma ojiini biidni illaahi tacaala walina kii xushmayana waana kii qadaryaane qoyshaan reerhaan beelhaan i shakhsahaanba wanaaggii i sharafti i karaamadii kalaay hooba aragna mantaaniyaa eraanay wali wahaa brofesor fawsi malku baalawaayan la jarowkii kiin gudaayowkii kiin wali rajayna maalinta qiyaamahana isugoo wanaag ka shaqeeysan rafiiq ani nagataano ilaahay hortiis ilaahay dembiyin dhaafa
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون dhammaan mayntaasiyeene guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed oo runtii mayla raayus langhaliyeye oo dadka deegaanadan koonfur galbeed mar walbadan hangoobadi runtii taalan koyti marka maylana ehelki iyo asxaabta iyo guud ahaan ummadda reer koonfur galbeed ilaahay samir jamiila noosii qabrasheen ilaahay waasacaan ku yeela mayla raayus kitaabsheeni midigta alla ku sii runtii geeka waa taariikh midoow sababtoo ah maybua langhaliyeye oo reer koonfur galbeed ah yameelo ku bahi tir habbii oobsati maylana asxaabtii ehelkii iyo qaraabadii isku geeriyoodina samir jamiil leh ilaahay ku sii isuna qabrishii allan waasici noo wakiilku e dowladda koonfur galbeed maynka tacsiyeene gaar ahaan ehelkii iyo asxaabtii marxuum brofesor maxamed cali kalaay isku bahi runtii mayla raayso tacsiyadas nimay kuwadnay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka guud ahaan dowlad goboleed koonfur galbeed maylana mayla raayso sabir jamiilla mayla raayso ilaahay noosay intaas ku bacda maysa goone mayla raayso insheegada anka tacsiyey kuriikuusa dhaliya oo garabka midiga surug iyo ana meel raayis saaxiib shay oo rafiiq shay oo meel raayis aan farif faraanta haayaan oo runtii meel raayis madad barfsoo kala aad aragda foosin araga jartay runtii meel raayis anigee ka garab shay midagtay ku baahay runtii suuna sugooni ayaa meel raayis ka tacsiya
langajiise isdaraw songoo jero baflaayiyowse waykabaro langajiise isdaraw songoo jero baflaayiyowse waykabaro afla especialiste hospital usub lankiin aaranti ubimihinagadaw oo doologaal lankiin dhaliina ilaalay aanuma kuweydiyaw afowlay madiin maalada ma oofna biyo koogooye ma irsaag walba makiinka qobadaas arrinta arrintii ma ee bulshooy aflah oo aflahkii korug moodey eedahag asriye yalla furi umuday kooyanii la araga ko'oon bahaa aflah isbitaaliiste hosbitaal abbabaay raajidba eediin ajabiidi asriga ohoo caalamiga eh ma doono kombyuutar hangliin adeegsidaw bani koloshe ansaw ansaw ma eh owlaadan haata aragaayan iig bay ku bahay bulshooy ogaala niiku lo'oon bahaa aflah isbishaaliste hosbitaal dantii umnulahayni bulshooy weydeelay aflah isbishaaliste hosbitaala diyaar elinin furay ditooradii
waayahay dhugusadayaal idaacadda warsan ee baydhabyana dhugusadahay tan kulanku warsan qiiboji hore ee kuguda jirna qodobka kale waliba uusan nagadeeya wafdu soo gaamiye ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo sakajara madiinada koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafsagareen iyo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo ahaan federaalka weliba yogeeka diirina degmada berdaale ee gobolka baay ujeedka safarka kijo iyo weliba usaaya sidii iyo ahaanfa fiiriyi lahaayeen dhibaatada fatahaada berdaala kudhalatii iyo dadka xaaladda tiitiyo walina markaas dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha soo afka kijay ka hadalow waliba uuse sheegay in iyo angurmudo doonaan dadkaas waana si degdeg ee walla ka diirsii doona
waxaan soo gaarnay degmada bardaale waxaa noogu yimid wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha waxaan soo fiirinay aan kormeer ugu nimid fatahaadii laba isbuuc ka hor degmada bardaale ku dhufatay biyihii weynaa iyo daadadkii dadka dhibaateeyey runtii saameyn weyn bay ku yeelatay dadka iyo nolosha iyo caafimaadka iyo waxbarashada waxa dhan dhibaatooyinna dadkan haystaa marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaaho dadka walaalaha ah oo soomaaliyeed jaaliyadaha ganacsatada hayadaha samafalka dowladaha nin allaalaya ninkii wax haysto inuu dadkan walaalahooda biyaha uu fatahaada dhibaateeyo oo banaanka joogo guryahooda banaanka ka joogo uu kaalmeeyo oo usoo gurmada codsanaynaa ugu horeyso dowladda federaalka oo jawaab fiican ka bixisay waxaan rabnaa inaan u mahad celinno reerihii samafalka ahaa oo gurmadka soo sameeyey daawada keenay mucaawinada kalena soo gaarsiiyey dowladda federaalka oo ra-iisul wasaaraha ugu horey saasoo kale ayagana noo soo gurmaday iyo wixii ayna soo gaarsiiyeen dowladihii sida dowladda jabuuti iyo dowladda qadaran walaalahan ahay ayagana mucaawinada ay soo dhiibanayaan soo gaartay waa uga mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad celinayna shacabka bardaale oo nagu soo dhoweeyey degmada waxaan soo aragnay dhibaato badan oo haysato dadka degmadan degan laakiin waxaa muuqataa in ay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka degmada u bilaabeen dadaal sidoo kale dowladda federaalka iyo heedaha gargaarka ay dadaal bilaabeen laakiin waxaan dhihi lahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha gargaarkaba halkan waa isbitaalkii degmada oo biyo ay qarqiyeen loogana guuray oo aan la isticmaali karin sidoo kale kumanaan qof ayaa banaanka jooga oo banaanka lagu daryeelaya waxaan leeyahay qof walba oo soomaaliyeed oo horey gargaar u geystana waad mahadsan tahay haddana waxaad geysan karta geyso cidda aan gargaar geysanna dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay waa in loo soo gurmadaa sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale waxaan leenahay hay-adaha samafalka aeroboorkii ama garoonkii bardaalo wuu furan yahay maanta annagaa kasoo degnay waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dardargeliyaa loona soo gaarsiiyaa gargaar dadkan
warshada usbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinow sidee umay maya digeedka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gorbaaya wed alo ada shukri shabdhuuri ka dhiga maay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana may eta shaakir waybuwa warshada isbuunyadan ka tagida tayla soomaali
low hoosaas arbaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti tayadiyo layin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaadan haynay isbuunyo shabshal bannayn hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanta isku
raadiyaha warsan ee baydhabyano dhugusida aytaan barnaamijka kulanka warsan qiibojay dhexayaha sadiirni dhugusadayaal hamiifayla qodobka kale ee barnaamijka weliba usanagada iyo weliba geeka gelinkii dambe magaalada baydhabo laha ka dhawaayay garoonka diyaardegiinka taliyaga cusub ee qiibtil xidamaad oo dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ah magdhowtii taliska qiibtil xidamaad maxamed ciirow walina safarka kiijay ee baydhabo usaha kadeeri kuwa heliyaayena saraakiil kore oo markaas ku tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyagii hore ee dhiibti lixdamaad jenaraal timcade iyo saraakiil kale oo fadhiyo baydhabo eeyiyaha dhawaayay taliyaha cusub oo geeka baydhabaha deeri haddaba warbixin ku hadalaasa dhawaayawka taliyaga waliba nin diyaariyey mukhtaar sheekh aadan dalmar
taliyaaga cusub ee qiibtada lixdamaad dowladda federaalk soomaaliya ee magadhowti ee koonfur galbeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow iyo geeka wakhtigii dambe hadeeni beledkum baydhabo maybaanaha ka dhawaayay garoonka maybaanaha diyaaradegeynka shaati guduuda ha ka dhawaayay saraakiil ku tirsan ciidamada militariga wasiire iyo xildhibaano dowlad goboleedka koonfur galbeed ee taliyaga cusub ya kooyowjay baydhabo maybaa sidoo kale kuweeliyaayay saraakiil kale oo ku tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku mid ahay madaga howlgeliyowka ciidamada xoogga dalka jenaraal madoobi iyo saraakiil kale taliyaga cusub ee qiibta lixdamaad maxamed cabdulaahi ciirow yakolkii usaha kuday diyaardegenka shaati guduuda mayba warfideenka un ku warameey qolkaha dhawaayowka garoonka diyaarada shaati guduuda ee beledkum baydhabo usocono unkumahanagi sidifayle ee lahanka dhawaayay baydhabo waan haan dhawaayeen saraakiili ciidamada dhiibo iyo shargadiisan ilamaada golo koonfur galbeed hoo aada fadeen golo wakiilada koonfur galbeed iyo golo wasiirada anigoo ah magacayga jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ahna taliyaha cusub ee qaybta lixdanaad waxaan aad ugu farxsannahay soo dhoweynta ballaaran ee naloo sameeyey taliyaha abaanduulaha qaybta lixdanaad iyo saraakiishiisa qaybta aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa sida diran ay noo soo dhoweyn wafdiga aan aniga ka mid ahay waxaa hogaaminayay jenaraal madoobe madaxa howlgelinta xoogga dalka soomaaliyeed madaxa gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal raage madaxa hubka iyo rasaasta hogaanka hubka iyo rasaasta xasan sheekh taliyaha guutada lixaad xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad taliyaha guutada toddobaad colonel xasan iyo saraakiil kale oo nala socota dhammaanteen waa ku faraxsanahay sida diran aada noo soo dhoweyseen sidoo kale jenaraal midoobe oo taliyaga howlgeliyowka ciidamada xoogga dalka oo usiina ku hadali meeley iyo mayba eedda unxusay sidifayle ee usiiyo taliyaga cusub balaanka dhawaay baydhabo maybana ka tilmaamay bulshada reer baydhabo ina ayin bulsho marta soorka kafayla runtii eed iyo eedan ka faraxsana kooyakun kooyana baydhabo kooming ah laakiin waa beledkeena ka shaqeey jiray ka dhaladi sharafayngaatan tigeglah i dhawaayo saraakiil iyo reer intiha i dhawaayaan macatiliyaa qaybta runtii dareema kortaan taliyo qayb oo la sheeni intii shilaysan bana hogaamadeen ku muhiimsanaayeen oo iniga dagaalka qaabilsanaayay sida hubkii rasaasta gaadiidka taliyaashii guutooyinka dhan walaa unahan galbini waaye intii isbedelku dhihi dawliga ah waayo markii hore taliya qaybaa laha bedelahay dewriha rahay koy waa la delbadahay laakiin tan lakuweynadii dowladun itus itaabsiya walaasha wala kasii wala meelejitay sheeg may qabati taliya qayb shilaysa ma xisaabta ma kora runtii eed iyo dhanka faraxsana saraakiilin yaryar intii geegan dhawaaytan qaybtan ay dhawaaytan qaybtan waana walaa ka dhisi xilligii maxamed sheekh ilaa hadda hadda lama gorin koywana meela taliska siiga iyagoo buush eh nanka ilahaaga oo kii- wadaadka oo hadda saadkaada jira oo ka- oo dheeragaay yaa rooga sinkafarxsana dhaweeg waxaan dhawaytan taliyaha qaybta cusub inti lala shaqeeya kakasmatin waana waajib muqadas ah waay inti lala shaqeeya wabilaahi towfiiq maalbo hataha dareeryalla filohay inii xilwareejin kudhiida taliska ciidamada qeybta lixdamaad ee koonfur galbeed soomaaliya taasoo xilka usu kala wareegi doona taliyaaga cusub jenaraal ciirow isla mar ahaan taasna xilku kula wareegi doona taliyaagii hore ee qiibta lixdamaad jenaraal cabdiraxmaan ibraahim timcade maybaan hor yaalana hooye ee dambaaxad wiinga taliyaaga cusub taasoo lafadaaw iniisaa ku dhilaala
dukaanka qalaabka dhismeeda guud new star
fadidole i miranin qubatay jilaal dhobdhobshay i gaanjir dismileh wagog lankabaar mooge qarbag biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay oshii mayla ka qiyaasay xaajiyow adii baharta inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda ee isku diiwaan gelin wahooto dibadda anama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adabtana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyeebaa qatufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qabo banow macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jubnihi tafaariiqsi fadaas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two habta i hor qabooy i jee galgaalida i garasha kiin ogolaa haba baawurkuna kor hehe niyo iyayow nabadbe dukaanka qalab
waanahayo arday waanahayo ubaxii wadankaanahayo
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy kasne hadalka fadhigahan ku kani kaafi academy majidku kaafiye kun i kow mara aqoonkuwa kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedokin keedsanta barashada dugsiga dhaxa fow i kedin waljarow kasanka kii koodi ka siranka hooshow ilankii dhisow aas-aasa qodaya ilmo lambardowna ilifaha ku bilaawaya akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiye akademi lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtan agtaada buuxda aaway
idaacadda warsane ee baydhabyano dhugusdaatan dhugustayaal barnaamijka kulanka warsan qiibojee dhexya ku guda jirna degmada weejid weliba geeka deeray wasiire ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed walina magaalada weejid ha ka dhawaayay guddoomiyaga maamulka degmada weejid iyo saas oo kale dhiibo shalduwan ee magaalada weejid haddaba ujeedka wasiirada iyo wafdiga kiijo iyo lajaraan iyo weejid inseedaan weliba iyo kukurbiyena markii iyo safarka kiijo ka seedaan magaalada weejid
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan gubeerta horaha gobolka bokool maxamed cabditool eh, wasiirka gaadiidka iyo irka wasiirka ma- wasiirka eh, maareynta musiibooyinka wasiirka garsoorka eh, wasiir wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiirka higeenta eh, maalintii biyaha wasiirka caafimaadka dhammaan marta sharafka salaame assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, laan welba muqaamsheeka salaame Eh, geeka mayla raayusu degmada weejidaye mayla raayusu sharafe mayla laanka dhawaay Eh, yahna boogadeen hordhaa iyo maygayna haardeeda dowladda insha allah kolley eh, si sharaf leh laha ka dhawaay nabadaan haniideren waa iidanka faraxsanaa degmada weejid Eh, oo la horeeyey meel la raayay eh, sagaalkii bili saddexaad lamada kun toban iyo afarta Eh, shan sana libilood iyo sagaal beeri geekanin ee oo degmada lahay mar badan ay meel rays dowladii koonfur galbeed hore xilligii wasaaradii ee Sharif Hassan madaxweynahay ee idatan arday wasiire xitaa bilowdan iyo gubernatora ee ma sharaf ah eed mural ninka ah musfarhad ninka ah degmada weejid oo geek meel rays wasiire iyo gubernatora socdaan ee baahida deegaankana may buu abari doonaan ee waxyaabo badan bulshada la kulmi doonaan bulshadana siisiin barakasan geek sharaftaan dhawayti nin dhamanta bulshada meel la soo dhaweyntii wali dhamanta insha Allah hadii ilaahay ar ee weylana ha dhawaada degmadin ha ka dhawaada degma siin baahanayti sin sugaasi iyo meel raaysu koytan geek ciidamadii argaaseen bulshadii argaaseen ururada bulshada sidii uu ardaysan sugaayeen meel dawladan ka baahan yahay arday baaha badan oo dawladda lanka gabo koytan ee mudana gudoomiyaha ka dhawaaw adiga wasiirada insha Allah hadii ilaahay waana kii dhawaayahay adoo nabada waana isla warsado doonaan insha allah haddii ilaahay yar insha allah dhawo asalaamu calaykum waraxmatullah raxmaan raxiim marka hore gudoomiyaha degmada mahadsanyi waxaa dhawaayay wasiirka gaadiidka irka iyo dhulka wasiirka hayumteriyanka iyo wasiirka garsoorka wasiir ku-heenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka caafimaad boqolitami afartaas insalaaman salaam bacdi jee iyada iyada arka faraxsan inaysi geeka intanaysi koynaan oo walbadagna meelo belan haaskarin geeka hudur meel ahraay meelo ahraa waajid inaysi koynaan waajid oo dhibaato fara badan tuman iyoonayto intaasana yaa irkor intii la horeeyo intii kalaba magaalo eedi eed meel ahraay horumarsheeda surinaay eh dadya eeda dhibaato qaba goodoon badan hijraan oo dhanaca welba dhanaca raashinka dhanaca maxay ato hayumteriyanka dhanaca horumarinta intaasoo dhanba may la raay ciidanka dhibaato qab way rajeena haddii ilaahay hero kulunkan hatigeekanisko in eed eedin ku faa'idaysan doono iyo booqashada madaxweynaha koonfur galbeed hanu booqdo doono in lagu faa'idaysan doono taawiyaan haddii ilaahay hero raggan hata inta socdaan wasiirada way lahaan qorsheey inay may la raay la shiraan dadweynaha magaalada hendhendayaan baahidiyeen guudna mayla qorsheeyaan walna ku qabdaan lahaan diri hay-ad kasta mase wasiir kasta oo meelku socda shaqadii socda isu goonahana la shiro doono maayla isku socda kii mayla amni ku socda amnigii kii hayumiteriyanku socda hayumiteriyanka kii caafimaadku socda caafimaadka kii gaadiidka cirka iyo dhulku socda maxay ato oo shaqadiisiina walba wasiir walba shaqadii lahaan haysaari yaa kulley kala shiro doono madaxweynaha walaa riboor aan gudbii doono iyo aruuriyeen ciidan mahadsantiin ha dhowaada ha ka dhowaada degmada waajid salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahad celinaa gudoomiyaha degmada waajid gudoomiyaha gobolka bakool sida sharaf sare oona lagu soo dhaweeyey magaalada waajid aadaan ugu faraxsannahay inaad waxay soo booqanno magaalada waajid waxaan nahay guddi wasiiro ah oo madaxweynaha u soo diray inay indhendhayaan xaaladda reer waajid ay ku nool yihiin ha noqoto dhinaca caafimaadka dhinaca maxay ahayd arrimaha biyaha arrimaha shaqada arrimaha cadaaladda iyo garsoorka arrimaha amniga arrimaha gaadiidka iyo qaybta humanitarianka marka waxaan nahay wasdi ka socda toddoba wasaaradood afar wasiir iyo saddex wasiir ku-xigeen insha allah sida gudoomiyaha hore u sheegay gobolka iyo gudoomiyaha degmada waxaan yeelan doonaa kulamo aan la kulmayno ururada bulshada qaybahooda kala duwan inaan aragno culeysyada jira baahiyaha jira inaan isla ogaano iyo markaas wixii la qaban karo inaan ka tashanno waa mahadsantihiin waa idinla joogi doonaa maalmaha soo socda kulligan waa kulmi doonaa wasiiradii la socdan waa mahadsan yihiin waktigooda qaaliga ay geliyeen waan u mahad celinaa madaxweynaha oo run ahaantii culeys nagu saaray inaan u imaanno walaalaheen reer waajid oon xaaladooda nolosha aan la ogaana siday yihiin insha allah waa mahadsantihiin soo dhaweyntiina waa sheekaysanaynaa wixii markaas culays jira soo arkaynaa warbixinadaas waxaan u gudbin doonaa insha allah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan axmed waqti gareen waa mahadsantihiin
genay may ka daaray geedo on gooyahay guray goobo goobeeye dhuxulaa ku garbii sidaye beedka digsii side on gurtoy geedoo gaarakiin daagay madoono guudaasha hirgalaase guur hugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kinsheenay gaaminay ها hamayka daari aad waqtiga iyo dhammaadan xafiiska enjeeda qur'aada ma imboobsido همين ما يسوبيه ولان دبكن ابي دبهاينا لهولن برك دبوده هما يسوبيه اسوني دارري مدلay لهولن مين اوغدو hase walkooyin aadamay لهولن ka dhabboodi dharka ebara siidi shidowshana dhaba ka qaba hewal kale dhukugu gudubo malaha ayo kambanigi unigaasu hee may dornay reed maysin waday haamogi jikada unigaas oo isinku kuneebsadaasan koronto i deeb i dhuxulan dharkasiin kubujiyaasa gaabinay gordaasa meelikoda unigaas ungan anigorode Mey.
madolay helo unigas لهولن kuneebsado unigas الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أروضة أبقريوك حفيزة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysida is aroosamadun waana istareeha arwidi liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniin kuwaytay alaab wareegwayka oombahi إلا ولي جيلا أور كان أنهون على وريد إبسيب
waayahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee baydhabo iyo barnaamijka kulanku warsan sinku ku ahayta dhugunsidayaal qodobada kale ee barnaamijka ayaa kasii dareeraya qodobka kale weliba uusa nagadeeya axsaabta siyaasadeed hano ku mid eh ee dalka soomaaliya ku jira weliba geeka iyo kulun kuwaladana beledka muqdisho iyo oona markaas ku jiraan xaaladda dalka fatahaada hano ku mid ee magaalooyinka soomaaliya dhibaatada waqtigan kujeysata iyo saas oo kale doorashooyinka dareera ee sanadkan la- waa sanadka labada kun iyo labaatanka ku dhihi doona gudaha dalka soomaaliya axsaabta siyaasadeed madax ku tirsan oo kulanka ku hadali oo uusa ku mid yahay cabdulaahi sheekh xasan weliba uus erey
waxaan salaamayaa dhammaan axsaabta guddoomiyaasha hore guddoomiye ku-xigeenada xoogayaasha xisbiyada dhammaan xubnaha xisbiyada ku midoobay isbahaysiga xisbiyada ee ka soo qayb galay madashan intaas kadib waxaan ku raacsanahay amba aan la qabaa soomaalidu inay isu gurmato meel kasta oo qof soomaalidu ku dhibaataysan yahay waa in qofka kaleo soomaalida ah u dhibkaa la qaybsado sida la soo jeediyana waa in aanu ka qayb qaadano ee, kuna gudiyadii hore u jiray oo heer qaranna wixii kalaana oo aan uga qayb qaadanayno waa inaanu ku shubno si aanay wuxuu nooga noqon sida saaxiibkay uu sheegay ee, dayfullah wax ka gaara waxaa gurmadka qaranka ah intaas kadib arrimaha siyaasadda la yidhaha laga hadlo waa run xisbiyadu siyaasaday u taagan yihiin waxaynu iskula joognaa oo dowladnimadana ku dhisan tahay dastuurka dastuurkan wuxuu sheegayaa afar sano kasta in doorasho waddanka ka dhacdo waxa kaliya oo aan haysanno oo soomaaliya ka hirgalana waa in afar sano kasta doorasho dhacdo xukuumadda waxaan ka rajaynaynaa in xilliga loogu talagalay doorashadu ay dhacdo oo aanay dib uba dhicin sidoo kale waxaan rajaynaynaa xukuumaddu siday ballan qaaday inaan four bonty fes waddanka lagu niqin waddanku inuu xisaab doorashada soo socota ay ku dhacdo sida hore loogu heshiiyey een, axsaabtana lagu ogolaaday konton iyo todoba xisbi waxaa loo dhisay waa inay mumahal ay kan haddana waxay ka yihiin shacabka hadhowtina madaxdu waa inay iyaga kasoo baxdo oo dadka soomaalidu ay doortaan qof ay iyagu rabaan oo ay ka gudubto kursi la gato oo qof maaragta een, amba dowlad shishe ay lacag siinayso amba hadda si kale loo maalgelin ama mid hore u dhaco haysta inuusan dalka xoog ku talin ee ay ka timaado taladu dalka dadka inay ka timaado taasina waxay ku dhici kartaa in nidaamka axsaabta laysku doorto oo xisbiyadu ay doorashada ka qayb galaan annagana xisbi ahaan waxaan ka rabaa inaan ilaalino guud ahaan dastuurka waddanka u yaalla in la ilaaliyo xasiloonida waddanka in aynaan ka qayb noqon dhibaato tii hore soomaalida u haysata mid kale inaan annagoo magac xisbi sheegeynayna aanaan aanaan abuurin oo aan ka mid noqonno dadka soomaaliyeed ee daalay ee raba inuu dalkooda dego oo dalkooda uu arko doorasho ka dhacdo hadafkaynu waa inuu kaa ahaado sida hore loo sheegay ama warsaxafeedka ku jirtay xukuumaddu wixii wanaagsan ay samayso waa ugu hambaleynaynaa wixii ay ku khaldantana waa waa ku dhalaynaynaa waxaan ugu hambaleynaynaa inay mushaarka ciidanka korisay kordhisay waxaynu kulligayna ku jiifnaa guryaha oo hoteeladani nabad ku yihiin waa ciidamada difaaca jira ciidamaduna siyaasadda waa ka madax bannaan yihiin daraato xisbiyo kaloo saaxiibadan oo kale markay hadlaayeen xoogaa waxaan moodaa inay ciidamada farageliyeen sida loo qoro sida la yeelo ciidamada waxaan rabnaa inaan u dayno cidda ku shaqada leh ciidamadana waxaan ka rajaynaynaa inaanay siyaasadda faragelin iyaguna wallahi sidoo kale waa dhab waxaan u baahannaha kulligayna xasilooni siyaasadeed haddaan xasilooni jirin doorasho ma dhici doonto waddanka waa in ay ka dhacdo nabadgelyo la isku dooran karo magaalooyinka hadda nabaddan ay doorashadu ka dhacdo si si sidaas u dhacdo waa in xisbiyadu qayb ka noqdaan ololeynta nabadda ee aanay qayb ka noqon xunfiga iyo hanjabaadaha inay qayb ka noqon xisbiyada qaranka waxaanu wada noqon karnaa markaan kulligay isu tagno waxaan ka saxaa saaxiibaday shalay meel iskugu tegay yidhi madasha xisbiyada qaran xisbiyo qaran waxaan noqonaynaa marka konton iyo toddobada xisbi ay isku tagaan ay isku ra'yi maba noqon karaane dallad isla subsadaan laakiin waxaad moodaa inay xisbiyadii intoodii kale aada moodo inay iyagu ku matalayeen magacaas xisbiyadii qaranka soomaalida inay la baxeen waxaan leenahay xisbiyadii qaranka waa waa ka badan yihiin la xisbiyo isu tagtay sidoo kale siyaasiyiinta waxaan ka codsanaa sida nin saaxiibka ee xildhibaanna ah uu yidhi aalasha biyaha weli waa faaruqo yidhi waa lagu celinaa dadka aad baan uga xumahay xildhibaankaa sidaas u hadlay caalasha biyaha marka horena laguma tegin qayaare waxaa lagu tegay culays iyo dagaal iyo dhibaato ilaahay baana mahadle dadka soomaaliyeed hadda ay nabadda iyo magaaladooda ku joogaan siiyey marka hadda qof raba inuu madaxweyne dalka ka noqdahay inuu yidhaahdo caalashiyaa noo bannaan mar kale waa waa waa nasiib darro wax la aqbali karana maaha waxaan u rajaynaynaa inuu xildhibaankaasi cudurdaar ka bixiyo dadku dagaal ma rabaan hadduusan asagu ogin dadku ma rabaan waxaa laga yaabaa asaga in ilmihiisi dibadda ku nool yihiin waxaa laga yaabaa inuu malaayiin doolar iska haysto oo meeshuu rabo waxaa laga yaabaa aba laogyahay inuu baasbar ajnabiya haysto laakiin waxaan u sheegaynaa dadka soomaalidu ceelasho biyaha inay ku noqdaan ma rabaan mana aqbalayaan sidoo kale dastuurka waa inuusan noqon qofba waxay rabtay inay u daliishato afatuuminuuna bibacdi kitaab watakfuruuna bibacd aayad ilaahay reer binu israa'iil kula hadlaa jirta dastuurku waa sima xuquuqda muwaadiniinta dastuurku xukuumaddii horena isla kanaa dastuur u ahaa tanna kanaa dastuur u ah horta madaxdii hore laftirkooda waxaan uga baahannaha iyagoo kan haysta ayay laftirkooda saxadda suudiyaane inay cudurdaarkii hore ka baxshaan kadibna ku dhaliilaan dowladda hadda jirta waxa ay halaynayso marnaba kuma taageersan dowladda hadda jirtaa tacaddi kasta oo ay samaysay qof soomaaliya ugeysatay oo ay ugu horeyso jidadka xiran jidadka xiran dhibasiibay ku yihiin ummadda soomaaliyeed jidadka xiran ma u si dul qaadan karaan dadku runtii in gabadha foolanaysahay isbitaalka ka waweyso dowladda waxaan ka rabnaa midka dambiilaha inay qabato midka miskiinkaana ay u ogolaato dhaqdhaqaaqiisa waa run dastuurka qof kasta xaquu siinayaa xaquu ku noolaado xorriyadiisa kulli dastuurkaas siinaya horena waa u sii jiriyey dastuurka waxaa lagu heshiya laba kun labayo tobankii xukuumadda xasan sheekh ka hor inta ka dambaysa saa dastuur noo aha tanna inayna gaboodfal gaboodfal ka yeeli mayno tan hadda jirta tii horena kama yeeli jirin intay joogeen qudhaadana inta waarin lasoo goosta dadka sida mster madaxweynihii hore sheegay waa run dowladdan waxay suubisa khalad badan asaguna xilliguu jooga khalad badan uu sameeyey cudurdaara looga baahan yahay waa waa waa sheegaynaa waana kamana gaaba kamana waabanayna markuu dastuurka dariishanayay madaxweyne dastuurka shalayna waa yiil haddana waa yaallaa madaxweyne farmaajaabayna dastuurkaani waa yaallaa inaad ku dhaqantaan kaa rajaynayna waa run dastuurka wax ku qoran guri lama baari karo qof lama xiri karo ilaa garsoor warqad laga keeno aad dastuurka ku qoran horena ugu qoreen laakiin ilaahay ku dhaarshay xilligii madaxweynaha ina xadda kusuu joogay ma dhici jirtay in warqad garsoorna la yimaado maya ma dhici jirin damajalca markaas iyaga oo dhowr dhowr bilood ku soocona xabsi dad badanaa la xiray dad eerbarada laga xiraa jira sida cabdullahi geedi shidaroo kale dad badanaa jira xasan daahir weys oo dadkiisu keenay odayaashiisii keeneen oy odayaashiisii dowladda ku wareejiyeen waxaa la xiray umalayn maa xilliga farmaajo in la xiray umalayn maayo waxaa la xiray xilliga xasan joogay weliba nin isdhiibay qabiilkiisu isu dhiibay qabiilkiisi diyaarad ku keeneen ayuu ahaa ilaa haddana waa xiran yahay marka xuquuqda umadii horena haka cudur marka ay samadoodayeen horta tooda haka cudur daaraan ragga hore bay sameeyeen mar raba waktigu aadu aad uu gaaban yahay tan kale waxaan rajaynayaa xisbiyadu inay u kacaan xaquuqda ay leeyihiin kii horena aysan ka cabsan kan hadda joogana aanay ka cabsan war waxaana waa xaqad adiga leedahay dastuurkay kuugu qoran tahay dastuurkay kuugu qoran tahay xaqad leedaha waaye yani waa awood yar tahay waa laga awood badan yaha hadhihin udood laamiga soo istaag waxaana waa xaqan anigu leeyahay hadhihin mana ka tanaasulayo qofkaan wax kaaga hadlayana innaba waxaan la aqbali karaynin oon u diraa fariin wax extension la yidhaha dowladda hadda jirto hal bil xataa inay ku darsato lama ogolaa karo wixii tignika keento sida xilliga xasan sheekh lix bilood oo usuguba ku darsaday laakiin shaqaa socota doorasho waa in shaqo socoto oo ayadoo shaqo socoto waktigu hadduu ku darsoomayo bilo laba bil saddex bil waa wax soomaalidu aqbali karto laakiin extension inta la fadhiistay la go'aamiyey meelo gaara laga laga soo ogolaaday dadka soomaalidu diyaaru maaha dadka soomaalidu diyaaru maaha four point five in lagu noqdo waa inaan aad u fahamna arrintaas haddii kale aan four point five rabno xisbiyadaan iska dhaaf yaanaan xisbi sheegana xisbiyaan kamid ahay four point five na waa rabaa ma shaqaynayso waxaan warkayga ku soo gabagabeynayaa aan wada ilaalino nabadda nabadda cidna ma laha way naga wada dhexaysaa midka madaxda ah midka shacabka ah midka madaxda hore ah midka madaxda hadda joogaayo kulligaa nabadda waa naga wada dhexaysaa ilaalinayna naga wada rabtaa waa inaan ku kalsoonaannaa waddankayna waa inaanaan mar dambe soo xusuusin wax kasta oo xumo hore u dhacay waa inaan soo xusuusinnaa dadkayna waxyaabaha wanaagga ah ee hadda waddan ka socda jaamacadaha waxbarashada dadkeenaan ku dhiirigelino laakiin dadka aanaan xusuusin haddii xataa doorasho dhici weyso dagaalaa dhacaya inaan dhahno maaha dagaalku waa mid afka inuuban dhaay macnaha maaha laftirkeeda haddii doorasho dhici weyso dadka in qax loo diyaarsho maaha waa inaan xal keenna waa inay dowladdu xal keentaa iyadoon laga aqbalayn dowladda inay muddo ku darsato oo aanaan aqbalayno kullayba shaksiyan qofka ugu horreeya aan ahay inaan ogolayn muddo kororsi waxaan ku soo gabagabaynaa warkayga isbahaysigaani uma suubsana inuu dowladda qalabkeena ku taageero isbahaysigaanu dowlado shisheeyana lacag kama helin dadkan aa ujeedaan waa dadkii waddanka joogay lacag horey dhaceenna ma haystaan mid carabisiisana ma haystaan mid kenyansiiyana ma haystaan ummadda soomaaliya waxaan ka codsanayaa xisbiyada sidaan oo kale ah oo ajaanibtu shaqo ku lahayn dembina aan hore waddanka ugu gelin inaad ku kalsoolaataan codkiinana siisiin waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah
daynab how inta kuqoytimay daarudawa hosbitaal numay daahir adiin intan jeed daarudawa hosbitaal usumay daarudawa hostaal leyli leemay foola isbitaal daawo ngyaal wamay way diin dirikow diinlay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal wal jarwa ilow ka daramowkana alla isku lee da'yar i bilaan dogow i ariir dhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udhurada guud kulisho walsiinku ku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmishay alla deersiiyey waaya aragnimo ka darsidii doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry ikan shaybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashiseed diyaara daawooyin casri eh oo noocyaalkii inkada dambeeyeen eh jigtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwanga degdeg adanku daawaysidaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka eh dadwiinow horandeera dogownimo walka dandaroowey
waayahay dhugunsadayaal idaacadda warsan ee baydhabo iyo nolol darartan barnaamijkii kulanku warsan oo isin dhugunsidaasan yaha sunankun ninka dhan weliba barnaamijkiisina dararsiyaayay waan hasaaray anoo cabdullaahi nuur aadan jecel ee farsamo dambe baaqmaha nagay bilaal hilaal sheekh shuaxib intii una barnaamijkan barnaamij lamid hireedna ku kulma doognaa haddii ilaahay uu saara amin fayla